magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu soo gebagabeeyey aqoon isweydaarsi la xiriiray wadatashi ku saabsan samaynta siyaasadda dejin maamul maaliyadeed ee dowladaha hoose hirshabeelle oo ay qabatay wasaaradda arrimaha gudaha hirshabeelle munaasabadda lagu soo xirayay aqoon isweydaarsigan ayaa waxaa ka qayb galay xogayaha dowladda hoose degmada beledweyne macalimiin waxgarad haween iyo dhalinyaro xogayaha dowladda hoose ee degmada beledweyne yaxya cabdiraxmaan xuseen ayaa ka warbixiyey muhiimadda aqoon isweydaarsigan waxaad la socotaanba maanta waa maalintii ugu dambeysay ee barnaamijka waana ogeeden shalay ayaa la furay oo waxaa waaye waa maantani waa maalinta ugu dambeysay qof walboo halkan joogana waxaa waaye maanta wax la-aan halkan kama baxaayo waa qof walba waxaa waaye waa wuxuu fahmay wax le waxyaabaha ugu muhiimsan halkan laga hadlayo waxaa ka mid ahaa daadiyinta dowladda iyo yacni iyo maaliyadda iyo isheego qaabka ay u shaqeeyaan dowladaha hoose ee canshuurta qofka muwaadinka ee canshuurta marka laga qaado waxyaabaha lagu beesgareeyo ama waxyaabaha uu helayo markuu canshuurta bixiyo waxyaabo badan ayaan halkan maanta ka faa'iidnay waxaan rajaynaynaa qof walbo halkan yacni wuxuu ka qaatay inuu geeyo ama inuu yacni isheego qof walba xaafadiisu inuu ka bilaabo faa'iidada ay leedahay canshuurta qofka markuu bixiyo iyo wuxuu faa'iida qofka bili-aadankana waxa keliya oo waxaa waaye isheego niyadiisa ku jiro ama waxyaabaha keliya waxaa waaye markii ninkan u sheegto shay nida oo yacni isheego waxtar u leh waxaa waaye biri wuxuu dhaha biri ka maalin waxaa waaye qofka ugu horreeya wax bixinayo yani waaye canshuur markaa bixisana ogtahay waxyaabaha helaysaan waxyaabaha koogay waxaa waaye qofka canshuur bixiya ee gurigaa maanta canshuur haddaa ka bixiso dadaha maraysa koodii oo laga bilaabayo jaayaa lagu shubaayo wax ugu dam yani ugu fudud oo waxaa waaye waddada maraysadaa lagu habeenayaa
qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha loo qabtay aqoon isweydaarsigan ayaa ka warramay waxyaabaha ay ka faa'iideen inta uu socday aqoon isweydaarsigan dowladnimo haykalkeeda ahaa noo muuqda waxaan ka macaashnay qaab dowladeed ayaa seminaarka naloogu qabtay hadday dowladda dhexe tahay iyo hadday dowladda statetka tahay seminaarku saasuu ku wajahnaa aa nalagu yidhi dowladda hoose iyo dowladda dhexe iyo dowladda sare waxa dhan oo la sheegaa waa dowladnimo dowladnimaduna ummadda nolosheeda waayo macaashkeennu intaasuu leegyahay anugu waxaan ka macaashnay haddaan soo koobo dowladnimo waxaan ka faa'iidnay dowladda hoose iyo tan dhexe iyo tan hirshabeelladu ee hoos timaado degmadaan beledweyne sida quruxdu badanne ay noogu soo abaabuleen waxaa leynaa horta marka koowaad awalna waa maasantihiin marka xigto waxaan ka faa'iidnay su-aalo badan ama jawaabo badan oo u baahnaay inaa bulshada aabiri usii sheegno sida canshuurahoo kalentood ama amashiga iskuullada farihii ah iyo daawada camal ay hay-adaha ay siinayeen oo farihii ah si ay bulshada ugu faa'iidaysan karto waxaa leenahay kun iyo koo jeer waa maasantihiin
aqoon isweydaarsigan ayaa ah sidii loo wada tashan lahaa qorsheyn aqoonisiweydaar aqoon isweydaarsigan ayaa ah sidii looga wada tashan lahaa qorsheynta siyaasadda xasiloon ee nidaam maaliyadeed oo laysku halleyn karo